بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo mar kale ku celiyey in shacabka reer khaza uu barakicinayo qidaacana uu la wareegayo iyo boqorka dalka urdun oo ku sugan washington oo sheegay in maraykanka ay kala shaqaynayaan qorshahooda kumanaan filistiiniyiin ah oo bilaabay inay isaga barakacaan dhulka daadda galbeed sababa ku aadan burburin lagu hayo dhulkii ay degganaayeen iyo xaalado adag oo laga soo sheegayo mukhayamka dulkaram iyo jiniin trump oo shaqada ka ceeriyey iskuduwihii guud ee wakaaladda u s aid dowladda suudaan oo mar kala diiday in heshiis xabad joojin ah ay la gasho malishaadka kooxda r s f ee daacadda u ah imaaraadka carabta kuna goodisay inay dagaalka sii wadayso mas-uul yuhuudi ah oo sheegay inay ku fashilmeen dhammaan ujeeddooyinkii ay u galeen dagaalka khaza oo ay ka mid yihiin soo furashada maxaabiista iyo burburinta awoodda kooxaha muqaawamada warbixinno cusub oo ay soo saartay hay-ad ka faalloota arrimaha musuq maasuqa oo bannaanka soo dhigtay sida dowladaha dawaaqiidda carbeed ay u yihiin kuwo uu fasaadku dhan weliba ka dilooday qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa marba marka ka dambeysa waxay ku soo celcelinaysaa qorshaheeda ku aadan barakicinta shacabka muslimka ah ee reer khaza iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump washington uu xalay ka sheegay isagoo garab fadhiyo boqorka dalka urdun inuusan qorshahaasi ka labalabayn doonin dhankiisa boqorka urdun cabdalla athani oo ka hor hadlaya trump ayaa sheegay in dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay kala shaqaynayaan qorshahaasi isagoo si gaar ah u xusay inuu ka shaqaynayo danta dalkiisa iyo midda uu ku sheegay shucubta mandiqadda Obviously, um, we, we have to look at uh, the best interests of, of the United States. of the people.
waxaa si cad waajib inoogu ah inaan fiirino masaalixdeenna u wanaagsan maraykanka iyo shucuubta mandiqadda kadibna aan fiirino qorshaha masar iyo siday ula shaqaynayaan madaxweynaha si looga gudbo caqabadaha to uh, work on the Gaza challenges.
murtadkan oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in tallaabada koowaad ay u qaadayaan dhaqangelinta qorshaha uu wato madaxweynaha maraykanka ay tahay in laba kun oo carruur falastiiniyiin ah ay keenaan dalka urdun kuwaas oo uu sheegay inay qabaan xanuunno kala duwan I think one of the things that we can do right away arrimaha aan aaminsanahay in si deg dega loo qabto waxaa ka mid ah in laba kun oo carruur ah oo qaba kansarka qaar kalena ay xanuunno la ildaran yihiin si deg deg ah urdun loo geeyo ill state um, to Jordan as quickly arrimaha sidoo kale boqor cabdalaha labaad ee urdun uu ka hadlay kuna soo hadal qaaday shirkii dhex maray isaga iyo trump waxaa ka mid ah in uu jiro qorshe dowladaha dawaaqidda carbeed ay ka leeyihiin barakacinta shacabka reer filistiin waxa uuna xusay in dhowaan madaxda dawaaqiidda ay isugu imaan doonaan dalka sacuudiga halkaas oo uu sheegay inay uga hadli doonaan sida trump ay ula shaqayn lahaayeen isagoo xusay in keliya ay sugayaan mowqifka ay qaadan doonto dowladda masar We will be in Saudi Arabia to discuss how we waxaan tegi doonnaa sacuudiga si aan uga shaqayno qaabkii aan u caawin lahayn madaxweynaha maraykanka sidaa darteedna waa inaan sugnaa inta masar ay ka sii gudbinayso qorshaheeda ku aaddan go'aanka madaxweynaha I think let's wait until the Egyptians can come and present it to the president.
madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka donald trump ayaa boqor cabdalaha labaad ee urdun ka hor sheegay in keliya aysan qasdo ku ekaan doonin ay sidoo kale ay doonayaan dhul ay leeyihiin oo ku yaalla qaybo ka mid ah masar iyo sidoo kale dalka urdun taas oo loo fasirtay inuu doonayo inuu u gacangeliyo maamulka gumaystaha yuhuudda dowladda urdun oo u muuqata inay oggolaatay qorshaha trump ee lagu barakicinayo shacabka reer filistiin ayaa keliya waxa la sugayo ay tahay mowqifka ay qaadan doonto dowladda masar madaxda dawaaqiidda ayaana u kala tartamaya siday washington ay u gaari lahaayeen si ay u raaligeliyaan trump madaxweynaha masar cabdilfataax asiisi ayuu wargeeska wall street journal sheegay inuu ka meermeerayo inuu la kulmo trump sidoo kalena dowladdiisa aysan weli qaadan mowqif cad iyadoo labalabaynaysa balse donald trump ayaa xusay in sida urdun masarna ay ka sugayaan mowqifkaas la mid ah uuna aaminsan yahay in boqolkiiba boqol ay ku taageeri doonto xukuumadda alqaahira qorshihiisa
waxaan rumaysannahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inaan masar ku guulaysan doono
donald trump ayaa ku celcelinaya in magaalada khaza ay ka dhigayaan magaalo ganacsi oo weyn oo ay leedahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayna iibsanayaan qorshahaasna aysan marnaba ka labalabayn doonin I'm committed to buying and owning Gaza. Uh, as far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Uh, other people may do it through our auspices.
waxaan ku dheganahay oo aan go'aan ku gaarnay inaan iibsanno oo aan yeelanno khaza marka la eego dib u dhiskeeda waxaa suurtagal ah inaan u oggolaanno dowladaha kale ee bariga dhexe inay dhisaan qaybo ka mida khaza dad kale ayaana laga yaabaa inay sidaas sameeyaan iyagoo hoos imaanaya maamulkeenna laakiin annaga waxaa naga go'an inaan yeelanno khaza qaadanno oo aan hubinno in xarakaadka wax iska caabinta aysan mar kale dib ugu soo laaban ma jiro waxaan dib uga laabanayno halkaas goobta waa burbursan tahay waa in la sii dumiyo wixii ka haray wax walbana waa la burburiyey ma jirto cid ku noolaan karta dhismayaashaas hadda ka taagan khaza aad ayay u halis badan yihiin laakiin waxaan ka dhigi doonnaa meel aad u wanaagsan oo horumarin mustaqbalka lagu sameeyo waxaan u oggolaan doonaa waddammada kale inay hormariyaan qaybo ka mida magaalada waxayna noqon doontaa meel qurux badan dad ka kala yimaada daafaha adduunka ayaana halkaa ku noolaan kara laakiin waxaan daryeeli doonnaa reer filistiin waxaan hubin doonnaa inay nolol wanaagsan ku noolaadaan nabad iyo wadajir ku wada noolaadaan oo aysan la kulmin wax dil ah goobtani waa tan ugu khatarta badan ee laga dego adduunka oo dhan waa inaan dib u eegaa arrinta waa inaan dib u eegaa arrinta waxaan u malaynayaa in safarku aad u fog yahay laakiin waa inaan baaritaan ku sameeyo xaalad kasta si gaar ah waxaan aaminsanahay in dadka khaza u soo hayaami doonaan maraykanka in badan oo dadka ka midana hore ayaan u aqbalnay laakiin in khaza laga yimaado oo maraykanka la soo aado waa masaafo aad u dheer waxaan rajaynayaa in arrinkan masar naga caawin doonto waxaan rajaynayaa in arrinkan urdun naga caawin doonto waxaan rajaynayaa in arrinkan waddamo kale naga caawiyaan waxaan rajaynayaa in arrinkan sacuudiga iyo waddamo kale ay wax ka maalgeliyaan dowladahan bariga dhexe lacag aad u badan ayay haystaan waxay lacag ku bixiyeen sidii dadkooda u heli lahaayeen nolol raaxo iyo ammaan leh We hope that we'll be helped by Jordan. We hope that we'll be helped by other countries. We hope, help, hope that some of the, uh, like Saudi Arabia and others, can spend some money on it. They have tremendous amounts of money. They'll spend some money on uh, making people comfortable and safe.
dhammaan dhacdooyinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shacabka muslimka ah reer filistiin ay ku jiraan xaalad adag iyadoo xabajoojinta khaza ka hergashay weli ay socotana waxaa dhanka kale muslimiinta ku nool dhulka daanta galbeed ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan tobanaan kun oo ka mid ah shacabka ku nool dhulka daanta galbeed ayaa bilaabay inay dhulkooda isaga barakacaan sababo ku aadan dhibaatooyinka isugu jira xarigga jirdilka iyo dilka lagu hayo kumanaan ka mid a askarta ciidanka sahaynada ayaa loo daadgureeyey mukhayamaadka jiniin dulkaram iyo sidoo kale nuuru shams halkaas oo ay ka geysanayaan dhibaatooyin kala duwan sidoo kale diyaaradaha dagaalka sahaynada ayaa iyagana geysanaya duqaymo xogan warbixinno soo baxay ayaa muujinaya in afartan kun oo falastiiniyiin ah ay daanta galbeed isaga barakaceen kuwaas oo inta badan guryahooda la burburiyey ehladooda qaarna xabsiyada loo taxaabay maamulka gumaystaha yuhuudda keliya ma rajaynayo in shacabka reer khaza maraykanka uu ka barakiciyo dhulkooda oo sidoo kale waxaa qorshaha ugu jira in donald trump daanta galbeed oo u aqoonsado dhul uu leeyahay maamulka gumaystaha yuhuudda askar ka tirsan ciidanka sahaynada oo watay sameecada waaweyn ayaa dadka deegaanka ee ku nool mukhayamka nuuru shams waxay ku amriyeen in magaaladooda ay isaga barakacaan haddii kale ay dhibaatooyin la kulmi doonaan gebagabada toddobaadkan ayaa lagu wadaa in ergeyga maraykanka u qaabilsan mandiqadda bariga dhexe uu socdaalo degdeg ah uu ku tago talaabiib iyo qatar isagoo diiradda saari doona wadahadallada qidaaca khaza haddii heshiiska xabajoojinta uu sii soconayo iyo haddii uu burayo kooxaha muqaawamada filistiin ayaa iyagu waxa ay sheegeen inay dib u dhigi doonaan maxaabiistii sahaynada ee qorshuhu ahaa in la sii daayo maalinimada sabtida laba iyo tobanka duhurnimo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaana ku hanjabay inuu furi doono albaabada jaxiimada haddii aan maxaabiista wakhtigaasi la sii daynin sidoo kale ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu ayaa isagana dhankiisa sheegay in laba iyo tobanka duhurnimo maalinimada sabtida haddii aan maxaabiista la sii daynin heshiiska uu buri doono
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qeybihiisii dhexana waan isla soo gaarnay dagaalada ka socda waddanka suudaan ayaa sii xoogaysanaya iyadoo dowladda imaaraadka carabta ay soo bandhigtay qorshe lagu doonayo in heshiis xabadjoojin ah looga hirgeliyo waddanka suudaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku dhegaysanaysaan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhibaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawinta ugu waaweyn ee ay daabacaan jaraa'idyada caalamka qodobka ugu horreeya ee aan maanta ku soo qaadan doonnana waxa uu noqonayaa dowladda suudaan oo mar kale diiday in heshiis xabadjoojineed ay la gasho maleeshiyaadka kooxda r s f ee daacad u ah imaaraadka carabta dhanka kalena ku goodisay in dagaaladu ay halkooda ka sii wadi doonaan sida saacadihii lasoo dhaafay uu daabacay jornaalka suudaan tribuni mas-uul ka tirsan dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegay in maalmo ka hor ay baaq xabadjoojineed ay mar kale u direen ciidanka uu hogaamiyey jenaraal cabdilfataax al burhaan balse middaas ay diideen iyagoona ku hanjabay sii horinta dagaalka imaaraadka oo markan u muuqda in uu u baqanayo masiirka maleeshiyaadka uu taageero ee r s f ayaa si aad ah u doonaya soo afmeeridda dagaalka maadaama milatariga suudaan ay wadaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ay doonayaan in dib ay ugu hantaan caasimadda khartuum dhanka kale xukuumadda abudubaai ayaa ilaa hadda ka welwelsan halka uu cirib iyo jaan dhigay maxamed xamdaan dooglow madaxii dacmu sariic oo in muddo ah aanan lagu arag furimaha dagaalka waxaana xaalad shaki geeri ah ku sii socota nolosha jenaraalkan trump oo shaqada ka ceeriyey madaxii guud ee hay-adda u s aid oo waayahan dambe si aad ah arrinkeedu uu u haystay warbaahinta qaybaheeda kala duwan isaguna waa qodob kale oo aan isdultaag ugu samayn doonna xubinta sida uu baahiyey jornaalka the guardian bawl martin oo ah iskuduwihii howlaha guud ee hay-adda u s aid ayaa saacadihii lasoo dhaafay xilka laga xayuubiyey waxaana sidaas warbaahinta u caddeeyey sarkaal sare oo isagana ka tirsan isla hay-addan waxaa dabcan tallaabadan la qaaday maalin kadib markii xafiiska kormeerka hantida dowladda uu soo saaray warqad uu ku sheegayay in la dhimay miisaaniyaddii lagu bixin jiray hay-addan oo gaaraysay ilaa siddeed dhibic laba bilyan oo dollar sidoo kalena nuqsaan lagu sameeyey shaqaalihii faraha badnaa ee hay-adda dhanka kale trump ayaa jimcihii lasoo dhaafay mar uu ka hadlayey isla hay-addan waxa uu ka dhawaajiyey inay habboonayd in si guud albaabada la isugu dhufto u s aid maadaama wax walba ay u samaynaysa sida ay doonto halkii shaqaaluhu ahaan lahaana lix boqol koo iyo toban ruux waxay diiwaan gashatay ayuu yidhi ilaa toban kun oo shaqaale ah si kastaba ha ahaatee waxay hadda u muuqataa in masiirkii mugdiga ahaa uu u bilowday hay-addan waxayna middan murug xoogani ku beertay madax badan oo afrikaan iyo eeshiyaanba ah oo ay siin jirtay sandareerta yar si ay ugu sahlanaato danaha ay ka doonaysa dholalkaasi markan iyo qodobka xiga mas-uul yahuudi ah oo sheegay inay ku fashilmeen dhammaan ujeeddooyinkii ay u galeen dagaalka khaza oo ay ka mid ahayd soo furashada maxaabiista iyo burburinta awoodda kooxaha muqaawamada filistiin waxaa tan iyo bilaabashadii howlgalka duufaanta al aqsa warbaahinta maalinba maalinka ka dambaysa soo gelaya warbixinno iyo qiraallo rasmi ah oo ay samaynayaan mas-uuliyiinta ugu sarsarraysa maamulka gumaystaha iyagoona ka markhaati kacaya in si aad ah loogu loodiyey dagaalkii khaza sida uu saacado ka hor nashriyey jornaalka iyo diico daxranood michel milesten oo ah madaxa madasha cilmi baarista ee jaamacadda talaabiib ayaa sheegay in si kastoo ay u dadaaleen ilaa hadda ay dhadhamin la'yihiin guul qurux badan oo ay ka gaaraan gudaha marinka halka taa beddelkeed ay bulshada filistiiniyiintu muujinayaan farxaddooda iyo guulahooda waa mid aanan horay loo arag dareenka guuldarrada ah ee aan wajahayno dagaalkuna waxa uu caddeeyey in xamaas aanan la tirtiri karin waxaa sidaas yidhi mas-uulkan yuhuudiga ah xilli uu u warbixinaya wargeeska hediico daxranood waxaa tani mar kale ay muujinaysaa adkaysiga reer khaza iyo sida cadowga iyo walaalkuba ay u wada qireen iyo sida cadowga iyo walaalkuba ay u qireen guusha ay maanta ku dangiigsan yihiin oo ku timid sabar sugnaan iyo in jilibka ay u aasteen iska ciribtirka cadowga kaasuu ka kala yimid daafaha dunida iyagoo halkudhigoodanu uu yahay guul ama geeri sharaf leh hogaamiyaha xuutiyiinta yemen waxaan diyaar u nahay dagaal kaste oo ka dhan ah israa'iil oo lagu difaacaya khaza waxaa sidaas lagu bilaabay warbixin uu daabacay jornaalka yeni shafaq hogaamiyaha guud ee maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen cabdilmelik al xuuti ayaa saacadihii lasoo dhaafay muuqaal laga soo bandhigay waxa uu ku sheegay in heegan buuxa ay ugu jiraan loolan kaste oo ay la geli karaan maamulka gumaystaha yuhuudda haddii ay basahaynooda qorsheeyaan in dagaal kale ay dib ugu soo qaadaan gudaha marinka waxa uu intii uu socday muuqaalkiisan uu yidhi gacmaha ayaa ina dhaqdhaqaaqaya waxaana diyaar u nahay weerar kaste oo ka dhan ah israa'iil waxaana diyaar u nahay inaan weerarno israa'iil haddii ayba dib u soo celiyaan weerarada khaza waxayna middan noqonaysaa digniin si guud ugu socota sahaynada iyo inta taageerta haddana ku socdaasha biyaha badda cas waxay kelimadda cabdilmelik al xuuti dabcan ay ku soo beegantay ayaa la odhan karaa xilli burbur uu qarka u saaran yahay heshiiska xabad joojineed ee khaza kooxaha muqaawamada filistiinna ay sheegeen in dib ay u dhigeen maxaabiistii ay sii deyn lahaayeen netanyahuna uu ku hanjabayay in dagaalku uu dib u bilaaban doono haddii middaas ay dhacdo guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubintoo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan imikanna dib ugu laabana qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm iyo walaalkiin suhayb cabdulaahi
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyowm qaybihiisii dambena waan isla maraynaa warbixin cusub oo ay soo saartay hay-ad ka faalloota arrimaha musuq maasuqa ayaa bannaanka soo dhigtay in dowladaha dawaaqiidda carabeed ay yihiin kuwa uu fasaadku dhan weliba ka dilooday haddaba qodobkaas waxaa inoo eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir dowladaha carabta ayaa la sheegay in weliba ka mid yihiin meelaha ugu badan ee uu musuq maasuqu ku baahsan yahay mana jirin sanadii lasoo dhaafay wax horumar la taaban karo wax ka qabashada arrinkaas oo xaqiijiyeen sida laga soo xigtay qiimeynta ay sameysay hay-adda transparency international oo ka faaloota arrimaha musuq maasuqa inkastoo dalal badan oo carabeed ay ku jiraan meelaha ugu hooseeya marka laga hadlayo liiska dalalka lagu soo diiwaangeliyey warbixinta hay-adda daahfurnaanta caalamiga sida suuriya iyo liibiya haddana waxaa la ogaaday in horumaro muuqda laga sameeyey dalalka khaliijka si gaara kuweyt iyo baxrayn halkaas oo ay ka socdaan dadaallo lagu hirgelinayo hagaajinta maamulka dijitaalka oo gacan ka geysan kara qaar ka mid ah dhibaatooyinka masuqmaasuqa warbixinta ayaa sidoo kale muujinaysa in wax ka badan saddex meelood meel ka mid ah dalalka duniyada ee lagu qiimeeyey aragtida musuq maasuqa oo ah isbarbardhig iyo cabirka ay adeegsato hay-adda trisbaris international ay heleen dhibco hooseeya oo ka yar konton dhibcood oo laga soo bilaabo boqol dhibcood halka alceliska guud ee boqolleyda uu ahaa afartan saddex dhibcood muuqaalka guud ee warbixinta ayaa ah in cabirka aragtida musuq maasuqa uu qiimeeyo boqol sideetan dal iyadoo lagu darayo qiimeynta heerka musuq maasuqa ee ka dhex jira hay-adaha bulshada ee dowladaha iyadoo la isticmaalayo miisaanka ebir oo ka dhigan musuq maasuqa aadka u baahsan ilaa nambarka boqol oo muujinaya hufnaan buuxda warbixinta hay-adda ayaa waxaa isku xirtay heerarka sare ee musuq maasuqa iyo hoos u dhaca dadaalada la dagaalanka isbeddelka cimilada waxay ugu yeeraan tani waxaa lagu macneeyey in ay muujinayso in dalaalka uu ka jiro musuq maasuqa ay inta badan la kulmaan caqabado badan oo ku saabsan fulinta iyo hirgelinta siyaasadaha iyo mashaariicda la xidhiira dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada sida yareynta qiiqa kaarbonka ilaalinta deegaanka iyo taageeridda xalal waara oo cimilada ah sida ku xusan warbixinta hay-adda daahfurnaanta caalamiga ah waxaa weli musuq maasuqa oo si qoto dheer saameyn ugu leeyahay wadamada bariga dhexe iyo kuwa waqooyiga afrika waxaan intaa lagu daray in mandiqada carabta uusan laba iyo tobankii sano lasoo dhaafay martigelin wax horumar la taaban karo iyadoona celcelis ahaan dhibcahooda ay u dhexeeyeen hal ilaa soddon iyo sagaal nambarkaas wax badan ka hooseeya celceliska heerarka caalamka oo gaarayay afartan iyo saddex dhibcood waxaa taqriirkan sidoo kale lagu sheegay in maamulka dowladda ay gacanta ku dhigaan saraakiisha ciidan iyo madaxda kale taliyayaasha ay keentay in musuq maasuqa uu kusii xoogeysto shaqaalaha iyo hay-adaha dowladeed nambarka lagu qiimeeyo musuq maasuqa ayaa celcelis ahaan hoos u dhacay sanadkan isagoona gaaray heerkii ugu hooseeyey ee taariikhda wuxuuna noqday soddon iyo afar dhibcood liibiya waxay heshay saddex iyo toban dhibic halka suuriya ay heshay laba iyo toban taasoo lagu sheegay heerarkii ugu liitay lubnaan ayaa sidoo kale laga soo calaamadeeyey hoos u dhac weyn oo lix dhibcood ah tan iyo sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii waxaana uu helay dalkani laba iyo labaatan dhibcood marka loo eego heerarka lagu qiimeeyo musuq maasuqa dhinaca kale imaaraadka ayaa hogaaminaya liiska dalalka carabta iyadoo heshay lixdan iyo sideed dhibcood waxaana xigay qatar iyo sacuudi carabiya waxaana midiba heshay konton iyo sagaal dhibcood waxaa sidoo kale la arkay horumar muuqda oo qaar ka mid ah dalalka khaliijka sida baxrayn waxaana dalkan uu lahaa labada kun toddoba iyo tobankii soddon iyo lix dhibcood iyadoona ay ku korartay toddoba iyo toban dhibcood waxaana hadda uu haystaa konton iyo saddex dhibcood dhanka kuweyt waxay heshay afartan iyo lix dareejo taas oo ku kordhaysa toddoba dhibcood marka loo eego soddon iyo sagaal dhibcood oo ay ahayd sanadkii hore hay-adda transparency international waxay u sababeysay horumarka muuqda ee dalalkan ku yaal mandiqada khaliijka iyo dhibcaha sare ay gaareen in ay ka dambeeyaan tijaabooyin cusub oo ku saabsan maareynta maamulka ee loo yaqaan hagaajinta maamulka dijitaalka ama hagaajinta maamulka elektroniga taasoo ka caawinaysa yareynta musuq maasuqa sida lacag qaadashada boqoleyda iyadoo laga saarayo dhexdhexaadiyaasha dhanka suuriya iyadoo uu dhacay nidaamkii al asad ayaa la sheegay in dalkaasi uu yeelan karo fursad uu ku samaysto qaab dhismeed cusub oo ka mid noqon doona tallaabooyinka lagula dagaalamayo musuq maasuqa sida ka qaybgelinta bulshada iyo arrimaha horumarinta oo sii dheer tahay daahfurnaanta sida lagu sheegay warbixinta fiiro gaar ah waxaan maqalnay in wadamada uu ku badan yahay musuq maasuqa ay nambaradoodu ahaayeen kuwa u dhow jiifarka eber halka kuwa lagu sheego inay cayntaana ay ka gudbayeen konton oo ay xigsanayeen dhanka boqolka dhibcood haddaba dhibicda ebirka waxay ka dhigan tahay musuq maasuqa aada u baahsan taasoo muujinaysa in musuq maasuqu si aada ugu fid hay-adaha dowladda iyo adeegyada bulshada taasoo ku adkeynaysa in dadku ay helaan adeegyo hufan oo sax ah boqolka dhibcood waxay muujinayaan hufnaan buuxda iyo nadiifin taasoo ka dhigan in maamulka uu yahay mid hufan oo aan musuq maasuq ku jirin loona ogol yahay dadka inay helaan adeegyo tayo leh iyadoo aan laga dhexgelin wax musuq maasuq ah marka laga yimaado fasaadka maamul ee wadamada carabta waxaa dhanka kale hay-adda daahfurnaanta adduunka ee walaac ka muujisay sar u kaca heerarka fasaadka ee dowladaha caalamka iyadoona sheegtay in lagu fashilmay dadaalo badan oo la sameeyey hay-addu waxay sidoo kale sheegtay in ku dhowaad lix dhibic sideed bilyan oo ruux ay ku nool yihiin waddamo heerarka dhibcaha lagu qiimeeyo musuq maasuqa ka jira uu ka hooseeyo konton boqolkiiba taasoo dhanka kale ka dhigan in dadkaasi yihiin siddeetan iyo shan boqolkiiba dadyowga dunida oo tiradooda ay gaarto sideed bilyan oo ruux sida ku cad warbixintan waxaa denmark sanadkii toddobaad oo xiriir ay haysataa nambarka ugu horeeya oo ah sagaashan dhibcood oo muujinaya badqabkeeda iyo in uu ku yaryahay musuq maasuqa waxaa kusoo xigta dowladda fiinland oo haysataa siddeetan iyo sideed dhibcood halka nambarka saddexaad ee dalalka ka badbaaday musuq maasuqa baahsan uu haysto dalka singafura oo lagu diiwaangeliyay siddeetan afar dhibcood oo muujinaya hufnaanta musuq maasuqa taas beddelkeed waxaa dowladaha koonfur africa soomaaliya venezuela iyo suuriya ay ku jiraan nambarada ugu hooseeya ee muujinaya heerarka ugu liita ee musuq maasuqa koonfurta suudaan waxay haysataa sideed dhibcood halka kooxda hordada ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho loo diiwaangeliyey sagaal dhibcood iyo suuriya oo toban dhibcood ah waxaa kusoo xiga dowladaha libiya eritrea yemen iyo geniyada dhacda bartamaha afrika ee uu maro dhulbaraha kuwaasoo dhammaanba haysta min saddex iyo toban dhibcood oo laga dheehan karo heerka ay ka joogaan musuq maasuqa sida ku cad warbixinta transparency international ku dhawaad kale bar dalalku waxay gaareen dhibcaha ugu hooseeya ee aragtida lagu qiimeeyo musuq maasuqa dhinaca kale dalalka qaar ayaa martigeliya hoos u dhac weyn shantii sane ee lasoo dhaafay waxaana ka mid ah dowladahaasi awstriya belarusiya biljimka faransiiska ruushka iyo ingiriiska si kastaba ha ahaatee toddoba dal ee ku guuleystay in ay si weyn u horumariyaan dhibcahooda kuwaasoo ay ku jiraan waddamada kale ah cote devour jamhuuriyadda dominikiya kosovo kuwait iyo maldevis hay-adda transparency international ayaa sheegtay in natiijooyinkan ay iftiiminayaan baahida loo qabo in si deg deg ah loo qaado tallaabooyin ka dhana musuq maasuqa francis valerian oo ah madaxa hay-adda transparency international ayaa sheegay in musuq maasuqu uu yahay khatar caalami ah oo sii kordhaysa taasoo caqabad ku ah horumarinta iyo hoos u dhigidda xaaladaha amni darro ee dalalka siduu warka u dhigay hay-addu waxay sidoo kale muujisay in isbedelada khatarta ay ka muuqda natiijooyinka sanadkan lasoo gudbiyey ee aragtida musuq maasuqa ay muujinayso baahida loo qabo tallaabooyin deg deg ah oo loo qaado si loo maareeyo musuq maasuqa caalamiga ah بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabinay barnaamijka caalamul-yowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى